Kulunkun iyo waliba lagu hadalaya intuusa dareeray hanaanka cadaaladda iyo nidaamiinta qaybsiga arrimo siyaasadda bulshada gaar ahaan hanlata koro waa sidii oon heli lahaayeen xuquuqdiyo iyo waliba ku qayb galay qaybo shildhiga bulshada magaalada baydhabo iyo oon fikradiyo walkaga bedelayen bulshada la takoro iyo kabiirayen kulanka iyo waliba muhiimadiisa haytay sidii bulshada la takoro un heli lahaayeen xuquuqdiyo dastuuriga eh agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaale koonfur galbeed yacquub isaaq xuseen ayaa ku hadalay muhiimada kulanka lanqobadiya
markii lagu hadalow arin oo horumarin eh mise agenda development markii lagu hadalow waxyaaba inka muhiimsan ee ka suurtagala korta meeba kamid ah walan yaraw inclusivity macnaha inay yani dadka dhan oo dhoyin no one left behind qof lagu tabo inayn jarin marka inay bulshada meel eraay the same page haato yani dhammaan horumarkaas iyo meel eraay xoojinta dowladnimada lagu shaqeeyay wal oo mayb waa ahaa mas-uuliyad wadareed oo dadka dhan saaran dad gaar ah oo may leeraay markaas eelininka halaayan marka ini laku hadala walaaleerow issuega minority-ga horta adduunya dhan ku jiraan wal problem uwi oo may leeraay global wise ew haddana bulshada mayba kahirintaa sidii in la tacaala iyo sidii markaas yani community-ga prospective-ka mise fahankiiyo ku haysadaan runtii unu dad islaamaena islaamnimada mabini hagaase micnaha qaabka nolonaa nagadaas iyo qaabka dhaqanka habdhaqanka bulshada mayba besan ahaa tacaaliim islaamiya walaalan kasaw marka ini oo laku qiibgeliyo dhammaan bulshada qeybasha shirgadisan haddii ahaada fadeen dhalinyarada haweenka odayaasha mayleeraay dadka oo baayaha gaarka qaba dhammaantoo mayba ku mid yihiin bulshada marka qof kastana mayba ku tarjuma yihiin baahi gaar eh mise duruuf gaar eh marka ini milaniska kooyan oo ku sheekaysadaan macnaha sidii participationka howlaha dawliga eh qayb unkunagdafadeen wal id muhiiman aw marka sing mahadnagaan waqti sing mayleeraa inta ka qaadateen marajeyay ini wal oo maaragnay miro dhale ha ku bahaan oo next meeting mise shirar kale siin iska kooyasaan progress jira hay-adda sasma mar labaad mar saddexaad ciidanka mahadsiin inay barnaamijkun ha abaabulaan intaasa ka darsada fadi asalaamu calaykum